Aqoonsi-wadaarsigani ayaa intii uu socday looga hadlayay dhibaatada ay leedahay in bulshada qaybo ka mid ah la haybsooco ama la takooro sidii loo joojin lahaa, isla markaana dadkaasi ay u heli lahaayeen xuquuqdooda wixii adeeg ah bulshada si ammaan ah u wada gaaraan, taasi oo diinteena suuban ay qabto in si cadaalad ah shacabka loogu adeego. Tababarkani ayaa waxaa kasoo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Baydhabo, ayna maalgelineysay hay'adda SOSMO oo garab ka helaysa UNICEF. Gudoomiye Ku-xigeenka Samafalka Gobolka Bay, Aadan Xasan Maxamed ayaa ka hadlay ujeedka loo qabtay aqoonsi-wadaarsigani.
inay hoob af soomaal aan ka fasira inay la awoodi karo mas fursad liin hala adeegyada een, eh, dareera dadka may waahan lagu tiro badan yihiin mise la takooro hadba si liin kasaa inay adeegyadii yoona inay i helaan fahamkaas inay i helaan yani kulanka sa ingiriiska oranya laakiin hoob la fasira marka een, eh, eed baan ka mahadnagaana tiimka sasmo inay eh, kulamo noocaan oo kale ah, tababar noocaan oo kale ah iyo agaasimaan een, eh, dhallinyaradii odayaalkii gabdhoogina la tuso inay micnaha adeegan eh, adeeg inay la helo karo een, iyo access inay liin leey inay awood liin leey inay la- yacni hoob la weydiiye marka fahamkaas dabcan casharada magudu galaaw dadaa tiimaa ku qorana macalimiin ayaa biyi doonaan laakiin ciiwaanka guud inay oomay waaha adeega liinsimanyi een, eh, lan la tukoro unjarne lan kastaba fursad us in leeyi ana kan ma helo karo ana kan ma helo karo unjarna inay laku hadal uu macnaa marka inay intaasna walbadan laku faa'iideeyna dabcan way dareemay maalimiinta yaa ku warbii doonaan een siin way siin rajeeyihiin walaagi oo fahamkii meel isku qaadataan inay isin dhaqan geliidaan een lan lan ku sareeyo meel diinta baa saas qabta een inay marka fahamkaas meel laku biyo adeegyadii leensiminya een meel raay iyo dadka ismiyiino wal al wali xuquuqna la tana inay aad helo karto meel kastan iyaalan dawladana diyaarakin la ata een tiimka hay-ado oo sasman ka horreytoona wacyigelintii iyo tababaradii marka way siin rajeeyihiin in wal badan la sheel faa'iidi doona Eh, dadaalada oo hay-adda sasmo iyo wadaagna yoolanka mahadnagaana isin inay cilmo badan isin ku faa'iidi doontaan fursad iyo xuquuq silatiin oo siinku daahsoonaytiin inay isin fahmi doontaan Eh, wal al waliba oo mayla raayi dowladda een xafisyadii wal insiminyi hay-ado xafiisyadoo wal insimanyi adeeg labiyaa nooc walba haada hoo haada fadi dowladdii hoo haada fadi hay-ado ibiyaayan hoo haada fadi qolo barafet sector qoladan liinkasaw wal in wada simanyi ini marka saas unun fahamna Een, iyana iyada muhiimninka ata Tababarkan ayaa loogu talagalay in bulshada looga wacyigeliyo dhibaatada ay leedahay in bulshada qaybaha ka mid ah la haybsooco.